Qoysaskan ku nool kaamka barakacayaasha Islaamka Dowladka Waqooyi ee magaalada Caabudaaq ayaa waxay ka cabanayeen xaalad bini'aadantinimo oo adag iyadoo ay jiraan dhibaatooyin la xiriira nolol xumo, abaarta, helitaanka adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka, biyo nadiif ah iyo cunto yari. Xaaladdan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha qoysaska iyagoo la tacaalaya xaalad adag oo ka dhalatay abaarta iyo dhibaatada deegaanka, maadaama deegaanka uu yahay mid u nugul abaarta. Dadka deegaanka ku jira ayaa xaalad adag oo bini'aadantinimo ku wajahaya degmada Caabudaaq ee gobolka Galgaduud. Gudoomiyaha kaamka Salaama ee magaalada Caabudaaq, Idris Aadan Cabdulle iyo qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku jira kaamka ayaa si wadajir ah uga baaqay maamulka Galmudug, hay'adaha deeq-bixiyaasha caalamka, iyo dowladda federaalk Soomaaliya in la soo gaarsiiyo gargaar bini'aadantinimo taasoo ay u baahan yihiin dadka iyo guryaha ku jira kaamka Salaama ee magaalada Caabudaaq waqooyi gobolka Galgaduud.
idp-gan wax badan buu dhisan yahay waxaan u malaynayaa annagoo hadda waxaan ka hadlaynaa waa baahida ka jidha kaamka gudihiisa baahida ka jidhaan ka hadlahayaa anoo afkii shacabka ku hadlaya waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya dhammaan hay-adaha maamul goboleedka galmudug maamulka degmada caabudaaq kaamkan baahi badan baa ka jidha waxaa ka jidha xanuuno badan baa ka jira waxbarasho la-aan baa ka jidha waxaa ka jidha hoyla-aan baa ka jidha caafimaad daraa ka jidha tacadi badan baa ku jiro afar iyo labaatan ka saac waa magaalada waxaan u jirnaa lix kilomitir iyo bar baan u jirnaa xafiiska degmada markii laga soo tago dhibaato badan baa ka jidha marka iskuullada markii iskuulka loo diro caruurta oo waxaa noogu sokeeya shiro jaamac markii loo diro niman cabtooya waddada u taganoo waa waxa weye waxa waxa walbaa lagu samaynayaa moobeelladii waa laga qaadanayaa kisooyinkii meesha u yaallay waa laga aruursanayaa hay-adaha maxalliga maamul goboleedka galmudug maamulka degmada caabudaaq dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedkaan ka tirsanah waa waashakaaya iloobeen kaamka joogo waa kaamka salaama la dhaho adimadan laahay waxaan rabaa oo ka codsanaya hay-adaha inay wax si nadaabo fiican wax nagu qabtaan baan in ka codsanahaya kuwa dhalane anoo jira shan iyo toban baa adimada saa layga gal baahida nuugu daran waxa weeya xagga dabka dabku marna waa shidaanaa marna waa naga seexdaa guriyeynta ayagoo guri ma lahan dhaxan baa na dishay oo dabayl iyo dhaxanta iyo qudbada iyo kaneecada halkaa u allaa hay-adaha maamulka degmada intaas wax qabasho ka raba anoo adimala ooaana gaarin xaafiska baahidan haysa gal iyo ari midna uma haysan wixii ilaahay subxaana qaadirahe inoo soo tuuro yaa dadka iyagaas bakeeri bakeeri caanaa noo keena ama koombo koombo mar wixii heli karaa waxaan haysana biyaa la arkayo biyaa nocab leh xoolana ma haysano gal iyo ari midna nooma joogo sagaashan baan jira kaamkan oo la yidhaahda salaamo oo degmada caabudaaq waqooyiga ka saaran laba kilo saddex kilomitirna u jira dadka shacabka oo daadsan oo baahidu ku hayso yaa waxaan uga baaqahayaa dowladda federaalka madaxdeeda maamulka galmudug gobolka galmudug oo aan ka tirsannahay degmada caabudwaaq guurtida hay-adaha maxalligaah kuwa lookalkaah kuwa dawligaah waxaanu ka warbuxinahayaa dhibta yacni ka jidha baahi baa haysa dadka ku jira kaamka salaama ayaa waxay isugu jiraan dad ay saamaysay abaarta dalka ka jirta kuwaasoo xolihii ay dhaafisay kuwa baahi gaarkaa qaba iyo sidoo kale kuwa soo micin miday kaamamka barakacyaasha ku yaala magaalada caabudaaq waqooyiga gobolka galgaduud